cabdinaasir maxamed cilmi oo kamid ah macalimiinta dalka wax ku bartay ayaa magaalada beledweyn gaar ahaan xaafada nuur xawaad ka hirgeliyey iskuul loogu talagalay in wax lagu baro caruurta iyo dadka waaweyn ee aan awoodin inay tagaan goobaha waxbarashada ee ka fog iskuulkanu dhismihiisa ka kooban qeybo kala duwan ayaa ardayda lagu baraa maadooyinka aas-aasiga sida xisaabta iyo af soomaaliga iyo luuqada ingiliishka maamulaha iskuulka alnajaax cabdinaasir maxamed cilmi ayaa raadiyo beerula uga waramay muhiimadii iskuulka loo furay aqoon-yahana aasaasay oo iyagu silqaamay oo dadaalay ayaa aasaasay xaafadan nuur xawaad buu ku yaalaa iskoolkan waa xaafadii dhexdeeda waxaa jira arday badan oo runtii fursad u heli waa inay iskoolada ay aadaan magaalada hoose oo meeshii waxbarashadu ka jirtay oo arday yaryar oo kale ah waalidkood u baqayaan inay baabuurta iyo waxaas ay dardaraan ama ambagaarin oo muxuu ahaa ama bajaaj la saaro ama maxaan ku yidhahdaa biyaha la saaro ay adag tahay ee duruufta isku qaban waaye ama dhaqaalaha lagu muxuu ahaa barto iskoolada waaweyn iyo iskoolada magaalada hoose oo meelaha waxbarashada gaari duruufta u saamix weyey ayaa nagu dhaliyey inaan maxaan ku yidhaahdaa aan iskoolkaa samayno oon magaaladii iyo xaafadii dhexdeeda ka samayno si dadkao dhan uga faa'iidaystaan qaar ka mida bulshada ku nool xaafada nuur xawaad oo u waramay raadiyo beerula ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay goobtan waxbarasho anoo ka mid ah bulshada xaafad nuur xawaad waxaan soo dhoweynayaa xarunta waxbarashada naloo hirgeliyey iskuullada awal weyn naga fogaayeen magaalada hoose iskuul u aadi jirnay balse hadda iskuulka naloo furay waa ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waxaan ka mid ahay bulshada xaafadda iskoolkan laga furo degan waxaana soo dhaweynayaa iskuulkan maadaama aan baahi aad u fara badan aan u qabnay iskuulladana ay naga fog yihiin bismillaah anigoo ka mid ah dadka deegaanka xaafadda marxawaad waxaan soo dhaweyneynaa waxbarashadan cusub ee halkan laga hirgeliyey aada u mahadsan yihiin cid allale ciddee kasoo shaqeyday waa u baahneen in waxbarasho laga hirgeliyo xaafadda nuurxawaad baahi weyna way u qabtay haddaan nahay dadka deegaanka iyo dadka xaafadda nuurxawaadna aadaan ugu farxanay aada iyo aadayn u mahadsan yihiin cid allale ciddi ka shaqeyday iyo ciddi noo hirgeliday iskuulka laga hirgeliyey xaafadda nuurxawaad ayaa kaalin ka qaadan doona inay yaraato cabsida waalidiinta ay ka qabeen in ay caruurtooda saameyn kala kulmaan gaadiidka isticmaalo wadada laamiga ah ee inta badan ay soo qaadaan ardayda waxbarashada usoo aado goobaha kale ee waxbarashada